bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaaliyo dhegeystayaal meel baa joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar aan uga hadlayno munaasabad lagu soo bandhigayey mashruuca dalka ay ku dhisa hal doolar ayaa waxay ka dhacday xarunta gobolka banaadir waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiire ka tirsan golaha xukuumadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho taliyaasha laamaha amniga qaranka iyo sidoo kale marti sharaf kale sidoo kale waxaa munaasabadaasi barbar socday casharaf loo sameeyey qurbajoogta soomaaliyeed ee dalkooda hooyo dib ugu soo laabatay iyagoo lagu bogaadiyey inay ka qayb qaataan horumarinta caasimadda mashruuca hal doolar ku dhiso dalkaaga dalkaaga hal doolar ku dhiso oo fikirkeeda iyo culunteeda uu leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho waxaa kale oo caawa aan aad iyo aada ugu faraxsannahay magaalada muqdisho waxaa ku nool saddex malyan dad lagu qiyaasaayo debdemiska gobolka banaadir uu lahaa aada u yaraa waxaa caawa farxad noo ah booliiska soomaaliyeed oo taliya maxamed sheekh uu hormuud u yahay inay caawa halkaan lagula wadaagaan ama ay ugu wareejiyaan debdemisyo laba xabo ah iyo booyadii biyaha u qaadi laheed taasuna waxay ka mid tahay iskaashiga iyo waxwada qabsiga gobolka banaadir iyo booliiska soomaaliya ka dhexeeya aada iyo aadaan ugu faraxsanahay taliyahana waa u hambalyaynaynaa waxaana rajaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah madaxii dalka ugu sarreeyana inuu noola hambaliyay doono mudane madaxweyne waxaa halkaas hortaada ka muuqda waa sida uu dalku ku socdo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka canab xasan cilmi oo ka mid ahayd dadkii ka qayb galay munaasabadda waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in mas-uul iyo shacabba gacmaha la isqabsado islamarkaana laga qayb qaato midnimada iyo horumarka dalka soomaaliya soomaaliya iyo maanta in maalin walba tisiga qaranka uu tago raafraaca soomaaliya oo ay tago gobollada oo u tago maamul goboleedada oo uu ka qabsamayo filim soomaalida cusub la yidhaahdo iyo maanta maxaynu qabsanay shalay xaggaynu joognay in tisiga qaranku uu dhaqaaqo inuu sahan tago oo soomaaliya kusoo hago dadka oo qurbaha iyo qaxootigaas uu ka soo hago taas ayaan madaxweyne aan furaynaa wasiirkiina waa fadhiya wacyigelin baa loo baahan yahay baa layidhi wacyigelinta loo baahan yahay tisiga qaranka haysanaa isaga ayaa ku filan soomaaliya maanta isaga ayaa soo celin kara isaga ayaa isu keeni kara isaga ayaa kursi kale waxa ay qabsadeen iyo horumarka ay gaadheen madaxweyne waxaan codsanayna wasiirka oo kudheex fadhiya in barnaamijkaas la tayeeyo miisaaniyadiisana la kordhiyo gacanta soo laabna isaga la siiya halkii dadka wax loo sheegi lahaa intii dib wax gudbiyo kaas ayaa ku filan mudane madaxweyne sida ciidamada qalabka sida iyo milatariga iyo aaladaha loo howlgelinaayo oo bajetka loo loogu daraayo waxaan jecelahay in bajetka dawladda loo labalaabo ciidanka iyo tisiga qaranka labadaas ayaa dalka ku filan labadaas ayaa dalka soo celi kara mudane madaxweyne gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo soo qaban qaabiyey munaasabada daafurka mashruuca dalka ku dhis hal doolar waxa uu faahfaahin ka bixiyey ahamiyadda uu leeyahay mashruucan
uu soo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud wasiirada warfaafinta iyo wasiiru dowlaha xildhibaanada taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda iyo dhammaan jenaraalada meesha fadhiyo ganacsatada waan is leeyahay mashruucan way u heli doonaan qurba joogta oon aaminsanahay inay mashruucan ayaguna u heli doonaan iyo dhammaan mas-uuliyiinta reer gobol ee halkan fadhiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bada saxaafadda dib aan u dhigtay maxaa waxaan rabaa mashruucan inay aada buumbuuriyaan marka kale wadaan si gaar u salaamaya bada saxaafadda iyo fanaaniintii halkan heesaha runtii dhiirigelinta ah ka qaadaayey salaantaas kadib waxaa farxad caawa noo ah inuu mashruuca aan ku daafurayno dalkaaga ku dhiso hal doolar oo madaxweynuhu naga aqbalay inuu nagala soo qayb galo inkastoo dee wasiiru dawluhu xoogaa naga mashquulinayo laakiin waxaan is leeyahay dhegihiisa madaxweyne dhow wa warkiinu waa gaari doonaan is leeyahay mashruucan waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya runtii maxaa yeelay asigaa bilaabay dalkaaga dhiso laakiin sidaa day arisone oo uga hadlaayey ayaa dalkaaga dhiso inaan yara kala furfuroon oo isu dejinoon dadku u fududayno ayaa lagu tala galay nimaa waxaa la yidhi geela utaka soo dhaxay aanta lagu soo baxana wadina waa dhacday yaa sawire soo degashadaba ka fudud uu yidhi waxaana taasoo kale jala somarla waa si daadanaha marka hal doolar waxay ka fudud tahay in maaragtay boqol doolar boqol doolar waxay ka fudud tahay kun kun kana wuxuu ka fudud yahay maaragtay tobanka kun marka baashu way kala fudfudud tahay waxaan rabaa marka kulankan waa ulajeeda badan anigu sideedaba xafladaha ulajeeda badan aan ka dhiga waa isdul saaraa intaasna dadkaan waxoodan rabaa inaan u dhaqaalayno haysan meel cidlaa uga bixin dhaqaalahaasi ayaa wuxuu keenay saddex xaflad oo isdul saaran in aan caawa aan wada qabanno kow qurba joogta oo aan xafiis aan u samaynay xafiiska jaaliyadaha la yidhaahdo oo aan rabna caawalkaan inaan uga dhawaaqno inkastoo qurba joogta xamaasadooda aad u liidata maaqaan wax ku dhacay mase waa hordoodeen haddeeraan fahmi karaa in qurbajoog wax loo sameeyey laakiin hadda waxaan isla qurbajoogmada joogtada sidaasi la mid ah qaybta labaad ama xafladda labaad waa booliiska soomaaliyeed uu hogaaminayo saliim maxamed sheekh oo nagu soo wareejiyey laba debdemis iyo booyadood iyo ambalaas waxay ku tusaysaa sida aan isugu dhownahay ayay ku tusaysaa maalin dhoweed inaad aragteen maaqaan aniga janaraalka ama taliyaha maxamed sheekh waxaan wada dhisaynay saldhigii xamed jajab ayaan wada dhisaynay badiilka iyo baaldigaan isku tuuraynay mar xataa baaldiga aan xaggiisa u soo tuuray wuu ka dhacya waa xasuustaa marka wuxuu ka waa inu malaynayaa taliyaha sidaasi la mid ah nadaafadii iyo haaqintii aan ka wada qayb qaadanay janaraalada waxaana dushaan baalaha ku dhooban dadka alla tusa inay wax qabanayaan booliis markay maqlaan dadku saldhigii xabka kale yaqaanaani dadku nadaafadana ka shahaadan arkaano caligaab ayaa hogaaminaya iyadana maalintaas nadaafadda u ka qayb qaatay waxaan rabaa marka caawa inay hor dushaada ku guddoonsiiyey hortiinna dadaalka iyo juhdigaasi uu ku bixiyey howlaha naga dhexeeyey sidaasi la mid ah taliska nabad sugidda oo cabdiraxmaan maxamed suureel hogaamiyaha u yahay si geesinimo leh oo maaragtay hufnaan ah oo hagar la-aan ah ayay markasta ayagana noo garab taagnaayeen noolana shaqaynaayeen har iyo habeenna waa wada taagannahay madaxweyneha waxaa laga nagu ogay maalinta inaan shaqaynayno horta habeenkaan ku darnay ogaada caawa lix saaca baynima xabiska ka tagnaa waxaan ogaanay dalka hormaray iyo dadkii naga hormaray inay habeen iyo maalinba ay shaqeeyaan annagoo masaakiin oo afrika ah ee haddana soomaali ah haddana shan iyo labaatan sana bufur ku jirnay inaan laba saacado intaan gidaarada taagtaagna waa soo shaqaynaan dhahno kuma gaari karna waxyaabaan isku saynay marka waa inaan haryaadan soo taagnaa misaasaas maaha xafladda saddexaad waxay ahda mashruuca daafurka dalkaaga ku dhiso hal doolar macnaa ku jiro maxaan hal doolar iska hormari weyna oo dhii weyna hal doolar dalkaaga ku dhiso oo aan dalku soo hormarin waxaan rabnaa dadku inay dareemaan dalkooda horta inuu kusoo hormaro oo qalbigu uga dhaco kadibna doolarka waa la fududaa maxaa dalkaa ku soo hormaray laakiin haddaan doolarka soo hormarin nima lacagjeedaa noqonayn marka lacagjeed maahayna dallisidaan ujeedna ayaan ujeednaa intaas markaan ka gudbo mashruuca maalintii aan u wanqalnay oo aan dhahnay wanqalku iyo xafladiisu waa caawa laakiin markaan fikirkaas intaan qurano aan bilownay isla markiiba waxaa ku soo dhacay lacag runtii aanan malaysanaynin taas ayaa waxay nagu dhiirigelisay inaan xaflad u samayno oo aan caawa hortiinna waxaad rabtiin aan ku ballan qaadno waxna idinkaa lanagaa rabaa ballanqaad waxna nagaa noogaa rabaa waxaa ku soo dhacday laba boqol iyo labaatan kun iyo saddex boqol iyo lixdan doollaraa ku soo dhacday dalkaaga ku dhisaa doolar laba boqol iyo labaatan kun oo doolar waayo laba boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali maaha laba boqol iyo labaatan kun iyo saddex boqol iyo lixdan doolar ayaa ku jirta hadda akoonka akoonka taabshiil waxaa ku jira asigana shan boqol iyo sagaashan doolar ayaa ku jira waxaasna waxaa soo dhiibay amaa shubay lacagaha shacabka soomaaliyeed shaqooyinka aan qabannay oo hadda ad arkayseenna habay yaraatee hal doolaroo shisheeyna siiyo kuma jiriyo waxaan rabnaa xooggayna iyo muruqayna iyo maskaxdayna inaan isu geyno waxaan rabnaa caqligayna iyo jaabkayna inaan istusno waxaan rabnaa xoolahayna iyo dhulkayna inaan istusno aan rabnaa soo intaas ma awoodno xoolahayna iyo dhulkayna inaan istusno waa waajib oo na saaran waxaan rabaa sidaas darteed annaga waxaa naga ballan ah wax kastoo akoonkaas ku dhaco si daahfurnaan ah inaan dadkuula wadaagnaa naga go'an dadkuna waxaan rabnaa daafuraantaas iskama imaanaysee inay idinka idinka timaado waxaa idinku daafureen inaad akoonka ku shubtiin suuragal ma inaad ku shubtiin idinkana waxaan isleeyahay intiina keliya ma rabno waxaan rabnaa inaad gudbisiin fikirkaan tiiviyada waxaan rabnaa inay nala wadaagaan shacabkuna noola wadaagaan rabnaa mashruuca dalkaada ku dhisa hal doolar waxaan rabnaa caawa waddada buulixuubey daafurkeedu ugu horreeyey lacagaan ku bixinay lacagtaasna waxay ahayd lacagta dadka laga aruuriyo shacabka ee dowladda hoose qasinteeda kusoo dhexaysay ahayd waddada muqdisho iyo hoobyo isku xili doonta iyaduna lacagaan ku bixinay iyaduna waxay ahayd tii dowladda hoose ee shacabka laga aruuriyey waxaan rabnaa mashruuca dalkaada ku dhisa hal doolar caawirtin inaan ku guddoonsiiyo guddoomiyaha degmada wadajir iyo guddigiisii oo ganacsatada iyo ay abaabulay waddadaa shaqada badan ka qabtay tii hore waxay eeday sanduuqa dawladose tan caawa waxaan rabaa inaan hortiina ku guddoonsiiyo boqol iyo konton kun oo doolar oo mashruuca dalkaaga ku dhisa ka baxay waxaan rabaa guddigii iyo guddoomiyaha degmada madiina inaan caawa hortiina kula wareejino jaagaas waxaa laga yaabaa inaad u jeedina laakiin boqol iyo konton kun oo doolara ku qoran mashruuca dalka ayaa ku dhisa hal doolara ka baxday aanan amni helin amniga wuxuu tiir u yahay nolosha wuxuu tiir u yahay horumarka marka waxaan rabaa inaan isku dhinac wadno amniga oo gacanta midiga aan ku qabanno iyo horumarka dalkayna oo weliba uu ugu horeeyo kacdoonka waddooyinka kacdoonka dhisidda waddooyinka inaan nasibina waxaan rabnaa gacanta midax aan ku qabanno taas ayaan horumar ku gaari karnaa kacdoonkaas waxaan rabaa inaan nagala qayb qaadatiin oo aan maaragtay xooggeena aan isugu geyno amnigana gacantiina ku jiriya aadaadkiina shacabka gobolka banaadir mar kastaba loogama maarmo shaqooyinka hadda ay qabtanayada amnigana inta badan waxaa la wadaagayey shacabka ayaa la wadaagayay xogtana aygay keelaayeen marka waxay ku tusaysaa dadku inuu bislaaday oo horumar uu samaynayo ayaan hubnaa
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyegaas maxamed sheekh xasan xaamud waxa uu soo dhoweeyey in dowladda soomaaliya ay ammaanka magaalada muqdisho ku wareejiso maamulka gobolka banaadir waxa uu taliyuhu sheegay in taliska booliiska ay gacan siin doonaan maamulka gobolka banaadir sidii loo xoojin lahaa ammaanka magaalada muqdisho xooggu uu noqdo hal meel laga wada maamula haddii ilaahay idmo waxayna toos u hoos imaanayaan guddoomiyaha gobolka ay toos u hoos imaanayaan taasna waxay noo tahay taasna waxay noo tahay mudana madaxweyne sharaf ah inaan hoos u soo degno war waxa yaras la qabsan karno aan qabano sida aad nagu amartay ee go-aanka ahaa in amniga banaadir la hoos keeno gobolka gudoomiyaha gobolka dhinaca marsiinayno taasna in guddoomiyaha degmada isaga uu mas-uulka yahay taliyaha saldhigga iyo ciidanka degmadaas u adeegaya waayo waxa loo adeega waa bulshada wax loo adeega waa bulshada waxaan halkaas ka ballan qaadaynaa inaan bulshada soomaaliyeed aan u soo bandhigno haddaynu nahay ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidan u qalma wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidiga ayaa ugu baaqiyay bahda warbaahinta soomaaliyeed in xilligan ay diiradda saaraan horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale horumarada kala duwan ee haatan ka socda dalka si bulshada soomaaliyeed ay u arkaan waxtarka dalkooda
gobolka banaadir waa muraayadii dalka waa meeshii dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeedna laga fiirinayay hadday xun tahay ama wasaxaysan tahay ama jajabsan tahay dalkoo dhani waa jajabsan yahay sidaasi darteed inaan muraayadeenna iyo wejigeenna iyo asdaanteenna hagaajisana waa lagama maarmaan mudane guddoomiye waxaa lagaa rabaa hawshaan aada bilowday shacabkaagii iyo dadkaagii gudaha iyo dibadda ay diyaar ku yihiin in la dardargeliyo hogaamintiisa iyo siihagintiisana aad habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saac loo taagnaado annaguna waxaan diyaar unahay haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha inaanu si buuxda oo hagar la-aaneed aan mar walba diyaar ugu nahay inaanu doorka nagaga aadan ka qaadanno dabcan madaxweynaha iyo madaxda kale ee qarankuna sidaas oo kale ayay heegan ugu yihiin oo waata saacaddan halka loo fadhiyo doorka ugu muhiimsan waxaa iyaguna qaadan kara saxaafadda oo aan ku codsanayno saxaafaddu nayuuska ugu fiican ee ay tabiyaan waxaa laga yaabaa inay tahay markay dhibaato dhaco waxaa la rabaa saxaafaddu hadda waxa ka dambeeya inay u wareegto inay tebiso dibudhiska horumarka roobka daaya beeraha la soo goynayo kalluunka la soo bixinayo iyo mashaariicda socota ee horumarka bulshada alerti news iyo headline ma aha qarax iyo qof la dilay iyo maxaan ku idhahdaa dhibaato dhacday hadda wixii ka dambeeya headline-ka ma aha headline-ka waa in laga saaraa oo la geliyaa horumarka dabcan inaan la sheegaynin maaha waa la sheegayaa laakiin waa wax dhibaato ah dhibaatadana dadka laguma soo hormarin waxaan soo jeedinayaa saxaafaddu inay door muhiima ka qaadato intaa kadib waktigu waa iska cidhiiri laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado guddoomiyaha gobolka mar kalaa loo walqalay mataalaa loo bixiyey marka walqal cusub waaye wiilku markuu dhasho magacaa loo bixiyaa kii hore waa laga bedela hadda mataalaa la dhahaa marka inuusan daalinna waa rajaynaynaa siuusan u daalinna waxay ku xidhan tahay shacabka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed oo hataa haddii xaaladdu marka ay yaro liidato marka ay shacabka tumaan oo ay heesta qaadaan cid waliba kacaysa waxaa la rabaa haweenka soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan barnaamijkan ayaguna boorsadooda ka soo saaraan ragga jeebkiisana ka soo saaraan dadka bakaylkaana guubaabiyaan aadaa u mahadsantiin
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ahaa mas-uuliintii halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay tahay muraayadii dalkeena hooye ee soomaaliya loona baahan yahay in qof kasta ay xil iska saarto sidii dibudhiskeeda ay uga qayb qaadan lahayd sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay isaga iyo qoyskiisa in maalin kasta ay bixin doonaan hal dollar si ay ugu qayb qaataan mashruuca dalkaaga ku dhisa hal dollar
xaqiiq waaye ummadda soomaaliyeed awood dhaqaale iyo mid cilmi iyo mid wacyi iyo mid awoodeed inta wawlaya dalkeeda inay dhisato laakiin nasiib darra waa loo diiday waxa u diidan nabaddiid baa u diidan nabad baa u diidan haddaan halkaa wax laga qabana wax kasta laami kastoo aan dhisno ciid baa ku rogmi doonta wax ma tari doonta taladaydu waxa weeye haddii aan dhowr qarax oo waaweyn aanay ka dhici lahayn magaalada muqdisho maanta magaalada muqdisho waxay la mid lahaan lahayd caasimadaha huteeladii dadka soo degaya dalka ayaala ayaa la qariyay dadkii waxgalka u ahaayee liido iyo joogay oo nolosha dadka tusa ayaa la qariyay looma ogola nabadiid baa u diidan dalkan inuu inuu dilo inuu quruxsanaado u diidan waana maanaya runtii ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska dadaalkay wadaan laakiin haddaan dadweynuhu gacan siin oo nabad leelin wax kasta oo aynu dhisnaa way baaba'ay shacabka reer muqdisho oo ah maskaxdii soomaaliya iyo meesha ugu dadka badan marka magaalo la dhaho waxaan ka codsanayaa dareenkeenna dhan inaan siino inaan amniga soo وإن أنا حق وحنا ولا أنا نبض كنا ولا أنا حق ولا ما شاء الله قلت لي معلمين يا دخاتي تركب معلمين إلا قلت أولي على الدين إن تلك لما القشرة على الدين تاتي نفهم منه مرضى وحن نبري بس كبا با يا مركي تدوى يا إنه كل قانو أنا جو حيران تاينين نقول كاي قوش وحيكون جرتاه sidii canar sheegtay ciidamada qalabka siday yahaydna wacyigelinta in gacan buuxda la siiyo oo shacabka la wacyigeliyo ciidamadana waxa la wixii lahayo la siiyo dabadeedna amniga la soo celiyo dhaqaaluhu waa imaanaya dibudhisku waa imaanaya magaaladu way buuxanaanaysa waxaan ku jiray guddiga gurmadka abaalaha soomaalidu hadda way baratay inaanay hay-ad sugin hay-addu waa inaga halkaa doolar waay halkaa doolar ee dalkaaga ku dhiso den hay-ad baa hay-ad hebel ma timid caalamo ma keento waa ka ilbaxday soomaalidu hadda hay-addu waa dadkan oo kale halkaa doolar bixiyay saa u fahmay cid oo lacag meel iskaga shubta oo ama ama roob lacag oo da ma jiro waa bini aadam baa ku siiyey bini aadam adna bini aadam baa ten adigu hay-addaana samayso waa lagu bartay runtii abaarihii hadda annaku hadda dawladda ilaa laba milyan saddex boqol bay bay bixisay dawladda soomaaliya gobolka banaanta inuu ogyahay maahan boqol kun oo dollar baa lagu qoray madaxweynaha jamhuuriyadda boqol kun oo dollar buu saasaa markaas ay u socotaa wasiiradu way bixiyeen shaqaalo way bixiyeen waa waa socotaa waxaa kale cana marka ay ka leedahay saddex meelood bay ka socotaa meesha labaad waxaanu la shirnay bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan iyo ganacsatada oo ay ku jiraan rugta ganacsiga ay ku jiraan ururka haweenka ay ku jiraan culimadu way noo maqayin wax weynay ku maqan gacanta saddexaadna waa inaynu beesha caalamka kaashanayno oo maqanta marka waan ku faraxsanahay runtii intii aan guddigaa ku jirno wiig ahaa inaan rajo badan qabno dadkeenna baahan inaan u gurman karno marka aada iyo aad baan runtii ugu qanacsanahay sida soomaalidu ay ay ugu dadaashay waxaa halkan madaxweynuhu hadda filimkan markuu arkayna igu adkeeyey in tv-ga qaranka iyo warbaahinta guud ahaan oo soomaaliya oo dhan ay ka qayb qaadato inay soo saarto barnaamijyo tayaale oo sidii wasiiru dowlaha arrimaha guduhu sheegayay tilmaamaya wanaagga iyo horumarka tilmaamaya ballan baan qaadanaa guddoomiyuhuna waa kii hadda lahaa waa inaad dadaashaan inaan dadaalno oo gobolka kala shaqayno weliba waxaan ku fargaraynaynaa mudane guddoomiye haddii ay dadku ogol yihiin qof kasta oo hal doolar dira oo oo oo doonar joogto ah inaan website u samayno soonaya uga samayno dawladda oo magaciisa lagu qoro inuu yahay doonar joogto ah oo lacagta hal doolar in lagu qoro halkaa laga arko shacabka naftigiisu lacagta tirsado wixii hadba soo dhaca ay dadkoo dhammi tirsadaan hadda guddoomiyuhu lacag badan buu inoo sheegay laakiin dadkii bixiyey weli ma nata hadday ogol yihiin in la publicise gareeyo waxaan gelinaynaa website dabeedna halkaasaa laga arkaya lacagta la bixiyey cidda bixisay tootarkeeda iyo waxbuu guddoomiyuhu ku qabtay ugu dambayntii madaxweynaha sidaa la sheegay aan sii doonaa khudbadda laakiin anigu waxaan noqonayaa mudane guddoomiye doonar joogta oo dalkaaga ku dhisa hal doolar waan bixin karaa in ka badan hal doolar laakiin micnaha ka dili maayo maalin kastaan hal doolar bixin sodonka beri maalin kasta hal doolar baan bixin waxaan kala hormaray xaaskayga aan jecelahay khadra talemaan baa maqashay waxay igu tiri waxaan igu daray liiska dadka dalkaada ku dhiso hal doolar waxaan ku yidhi xabiibi aniga wasaaraddeeda waxba ku bixinaysa waxay tiri may meesha soomaalidu wax ku bixinaysa ku bixinayaa mashruuca dalkaa ku dhisa hal doolar ku dar guddoomiye sodonkaana waa ku hayaa oo joogtaa waxaan wadaynaa intii laga dhahayo dalkii waa dhismay aan waday kuma xidhna inaan wasiir ah kuma xidhna inaan xildhibaan noqon doono madaxweyne wuxuu leeyahay doorasho alla kuma xidhna intaan noolahay waaye ee aan haysto aniga iyo faham anigaygu lixdan dollar waxaan ku bixinaynaa dalkaa ku dhiso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuuda oo soo gabagabeeyey munaasabadda waxa uu aada uga hadlay arrimaha nabadgelyada waxa uu madaxweynuhu sheegay in haatan dalka qaybo badan oo kamid a ay ka socdaan duulaan xoogan oo ay wadaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya taasoo lagu doonayo in lagu ciiribtiro guud ahaan kooxda argixisada ee al-shabaab oo ku dhuumaalaysanaya qaybo kamid a dalka aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaynaa uguna bogaadinaynaa mashruucan dalkaaga hal doolar ku dhisbalweel waa hal doolar wa- waajibku waa midkaa la is saaray oo waa hal doolar ninkii shan dhiiba gabadhii toban dhiibta ardaygii maxaan ku ihahdaa laba ka dhiga hooyadii maxaan ku ihahdaa biilka ka jarta oo doolar iyo bar ama laba doolar gaarsiisa ninkii mushaarkiisa ama gabadhii mushaarka markay qaadato ayadu bal shantan doolar iga ritiraado yaraan ma leh badnaan ma leh yaraane waaba yaraan ma leh madayna waaba yaryahayo waaba waaba hal doolar laakiin badnaan ma leh toban ka dhig labaatan ka dhig boqol ka dhig kuw ka dhig toban kuw ka dhig hal milyan ka dhig badnaan ma leh waa ka badisay allailah oo mashruucaani intaanoo lacaga kaa qaadi maayo uu dhihi maayo waxaad karto waanad arkaysaa waa run waan soo joognay shalay ahayd gurigaan cidla ah duduunsan baaba'san dadku ay in badan qabeen ma inta la iska xaaqo wax kale laga dhiso waa run oo intaasoo codsi iyo intaasoo magaciisi intaan gudbinay la yidhi okay waa dhisaynaa ballanqaad dad waxaan soo diraynaa sida gudoomiyuhu sheegay assessment sameeyo kuwa qiimeyn sameeyo tandarkii baa mar dhow la bixin doonaa laba sanaan ugu soo mooda wareedaayo laba sano kadib masisigu ka meesee waxyeelnaa markaasay fikirkaasi timid ee ahayd dalkaaga dhiso in lagu dhaqaajiyo asoo sidaas u jajaban oo laakiin qashinkii laga nadiifiyaa nabid halkaasaan dhagax dhig dhagax dhignay maanta waa ujeedaa guriga aada aragtay oo intaasoo xafladood intaasoo shir hoolkiisa shirarka aan ku qabsanay magacaasi sidaa haddaata loo sheegay marka waa ka dhadhan badan yahay guryo dhaadheer oo hadda qaarkood nolol dhisuhaa kanaa ka dhadhan badan oo ka macaan badan waa kow muuqaalkiisii horaan ugu soo celiyey horta oo gurigaani sagaashankii markuu burburka dhacayay sidii uu ahaa dhismihiisaa lagu soo celiyey maanta waa micnay leedaha taa waxaa ku soo celiyey injineero soomaaliyeed inay yihiin micno kaley leedahay xoolahan ula soo celiyey dadka soomaaliyeed inay bixiyeenna micno kale iyadana leedahay marka waa guri sidaas marka sidaasay oo u macaan tahay u dhadhan badan tahay waxaad adiga qabsatay oo qurxoon markaad aragto dhadhankaasay leedahay magaalada muqdisho gude gebi ahaanteed ba qurxoon magaalada muqdisho siday ahaa jirta waa ognahay maantana sidii maxaa sidii documentarka koobnaa ee gaabnaa ee nala tusiyo aad arkeysaa bulaacdeedii haddeen wadooyinkeedii haddeen nalalkeedii haddeen maxaan ku yidhahdaa suuqyadeedii iyo hoteeladeedii iyo dadkii siday wax u dhisan hadheen niyadda cusub ee soo noqotay dadku ay xeebta iyo caweysadii meel walba ay taagan yihiin hadheen adeegii bulshada dabdamiska iyo isbitaallada iyo iskuulaadka ay ka mid yihiin hadheen wadooyinka inta noo dhiman waddada wadnaha waddada soddonka waddada warshadaha iyo intii la xiriirtaa noo dhiman jidadka waaweyn ee dowladdu beriga ay jirta ay bixisay oo iyadoo laami aan laga dhigin weli laakiin burburka u dhacayna hadda inaan laami ka dhigno waayo laba milyan iyo bar ilaa saddex milyan oo qofaa magaalada ku nool boqolkiiba sagaashan in ka badan hal doolar waa bixin karaan hal mar hadday bixiyaan waa intaas sida wasiir maareeye u sheegana maalin walba hadday bixiyaan waa intaasoo maalin walba soo laba milyan iyo bar saddex milyan oo doolar oo maalin walba soo dhacaysa waayo mid gudeed intay gaaraysaa saddex bilood xaggee gaareen lix bilood xaggeen gaareen inta muhiimka waxay tahay war halkaaga doolar ha fiirina doolarkaagu wuxuu malyan ku yahay sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal kun ayuu malyan ku yahay doolarkaagu wuxuu boqol milyan ku yahay inta ka hoosayso o dhan mashruucaas boqolka milyan oo doolar ay ku bixaysaa yaad wax ku leedahay berri markaad aragto waad ku faadaysaa waa mashruucii aan lacagtiisa wax ka bixiyey ilaahayna waa ka abaalmarinaya yaase ugu sii khayr badan kuwa ku bilaabo ku hormaray kuwa ku bilaabay ee u soo degdegay ee horta kusoo shubay yaa yaa abaalka iyo wanaagga iyo jazaha ilaahay uu bixinayaba kuwaas ayaa ayaa ku xoog badan mar kale waxaan leeyahay ambalyo gobolka banaadir dowladda hoose magaalada muqdisho guddoomiyaheeda ku-xigeenadiisa iyo maamulka intiisa dhan waxaan leeyahay ambalyo waad tallaas waad dhadhamiseen waad macaansateen waanad aragteen annaguna ilaahay idinkiisa waa idinku garab taaganahay dadka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool oo dhanna waxaan leeyahay ha lagu daysado magaaladii yar baahideedaa la yar beesadeedaa la yar waad dhici kartaa muqdisho dad badanaa ku nool hadhihi muqdisho haddii dad badan ku nool yahay waa kaa baahi badan tahay waa kaa mashaariic waaweyn tahay laakiin magaaladaada yarkaa kunka qofood labada kun oo qof ay ku nooshahay baahideeda halkaan hal doolar haddaad biciso magaaladaada baahideeda way way daboodaysaa soomaaliya min lowya cadde ilaa raad gambooni dadka soomaaliyeed ee ku nool oo dhan waxaan leenahay barnaamijka noocaas intaa u istaagtaan degaankaaga degaankana ha u diririn degaankaaga dhismihiisa hal doolar ku bixi sidaasaad dalkaaga dhiso hal doolar ugu dhis dalkaaga waxaan si gaara fariintaan ku gaarsiinayaa qurba joogta soomaaliyeed oo aan leeyahay adikaa meel nag jooga oo nag idinkaa maanta dadka qofka caadiga ah soomaaliga ah intiisa badan dadka soomaaliga duruufaha adag iyo abaaraha iyo maxaan ku idhahday dabajiidku uu dhibaatada ku hayo idinkaa ka ka ka ka nasashishin rown idinkaa maxaan ka deganaanshiyo badan idinkaa ka kishaashima rown waxaan leenahay mashruuca dalkaaga hal doolar ku dhisa ah dadka cunsuga waa ayaga meel qurxoon gogol qurxoon qof walba inuu ku soo noqdo waa jecel yahay gogoshii aad ku soo noqonaysana waa halkan ama adoo nool oo waay dhallinyar ku soo noqdo ama adoo waayeela ku soo noqdo ama adoo dhintayoo meydkaaga la wada hadla keenay waa halkan marka meesha sidaas oo aadan huraynin mustawo kasta aadan ku huraynin magaceedu aanu kaa harayn soomaaliya maadantiin maasha allah soomaaliya israacda waa maadantiin marka meesha sidaas oo magacaaga magaceedu aanu kaa harin haddaad baasabor kasta qaadato iyo haddaad dal kastoo kale aada muwaadin u noqoto kaa hari maayo soomaali waa kula socdaa soomaali american ha lagu yihahdo soomaali british ha lagu yihahdo soomaali swedish ha lagu yihahdo soomaali canadian ha lagu yihahdo wixii doon ha kaa hari mayso marka maadaama aanay kaa haraynin waxa fiican waxa aan kaa haraynin wax qurxoon inay noqdaan wax sharaf badan inay noqdaan waana la qurxin karaa caawa halkaas waxaana laga tusay in la qurxin karaana laga tusay shalay siday ahayd iyo maanta siday tahaana la tusay iyo berri inay kasii qurxonaan karto kasii fiicnaan karto laakiin inaan qurxinahay ma soddon sano afartan sano konton sano hadda kadib ay nagu qaadanayn mase afar sano iyo shan sano ay nagu qaadanay iyo laba sano hadba intii aan gelino xoog iyo xoolo ayay quruxdeena iyo bilicsamideena jirtaa waxaan rabaa inaan idiin sheego nimanka nabadiidka ah ee dalka dib u geystee maalin walba balaayada inta soo raro dadka soomaaliyeed meesha ay joogaan ku dhibaateeya oo nolosha ku adkeeya oo kii baadiye joogay gaari dameerkii uu dhaansanayay ka jijibiyey ee ka guray ka dila ee kii magaalo joogay maqaayadii uu maxaan ku rahdaay ka qadaynaya ku qarxinaya waddadii uu marayay ku qarxinaya dagaalkeeda dadka soomaaliyeed waa u dhan yihiin waana ku jirnaa shalay dadka magaalada muqdisho ay ku jireen soomaaliya ajnabiga caruur saqiira ahaa ku jira kasii hore waxaan ku aragnay liido dadkii ay ku jireen maqaayadii caruurtii ku jirtay oo nabiska hooyadood ayagoo ku jira hooyadii iyo ayaga la isku jira intaa kadib waxaad aragteen walaalayaal puntland iyo galmudug ilmihii ay geeyeen ee meesha cidlada ah ee maxaan ku rahdaay cirkaadheer ay ku daadiyeen oo aan biyo lahayn oon waxba lahayn muuqaalkooda waad ka aragteen muxuu ahaay tiviyada waad ka aragteen war dadkani naxariisnanu ma laha mid ay cunug ay qarxiyaan mid ay maxaan ku rahdaa xabad ku dajeerayso baabuusa mid ay inta daabulaan ay meel cidlaa oo duur ku daadiyaan uga soo tagaan war war waa war waa bahalo magaca la siiye ugusaa run ah ummaddan inay gumaadaan taagin dadka soomaaliyeed arrinkaasiin u kala harin waxaan bogaadin wuxuu u dirayaa ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan oo ciidamadeedna intaas wax weynay u tahay marka saacaddaas caawa halkan aan joogno waxa aan ku joogno oo aan mashaariicda horumarka iyo quruxda nolosha aan uga sheekaynaynaa waa ciidamada qalabka sida saacaddaas aan halkan joogna waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidamadeena qalabka sidaa ay saacaddaa hadda weeraray dalka meelo badanoo ka mid ayay weerar ka wadaan habeennimada maalinta berri ah haddii aan la yidhaahdo waxaan idiin sheegi doonaa faahfaahinta caawa duulimaadka ciidamadeenna ay qaadeen oo ay ku maqan yihiin iyo dhibaatada ay cadowga u geysteen berriyaas faahfaahinteeda heli doontaan haddii aan la yidhahdo ayaga ciidamadeenna iyo kuwa saaxiibadeenna oo dalka jooga iskaashanayo saacaddaas caawa aan joognahay weeraray ku maqan yihiin meelo badan cadow aad iyo aad u dhib badan ayayna ku maqan yihiin inay dalka ka qabtaan faahfaahinta insha allahu tacaala berri aad maqli doontaan waraad ku faraxdaan aad maqli doontaan sidii maalin dhaweedba ciidamadeenna geesiyaasha uga hor tageen baabuurkii loo waday in maxaan ku yidhahdaa dad badan oo shacaba lagu gumaado oo habeen saqda dhexe waa berigii ay dadka hurdaayo ayagoo soo jeeda ay waddada ugu qabteen haddana sidoo kale ayay habeenkii ugu maqan yihiin cadowga waana ka adkaanayna haddii aan la yidhaha marar badan aan sheegay dalka iyo dadku waa dhulkii uqusna waa haaqinkii haainka iyo dhulkana mar walba haainkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa marka dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya ka soo harayo nimankaa nabaddiidka ah ee meel walba waxay waxaanan aad iyo aad u bogaadinayaa ugu hambalyaynayaa ciidamada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo ciidamada saaxiibadeenna ah oo ayagana nagala qayb gala dagaal caalami ah waa dagaal caalami ah oo dalkeena dhexdiisa ka socda muxuu ahay sida meelo badan dalal badan u socdaan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo waa dalkeen wuxuu ka mid yahay ama kow ka yahay dalalka ugu horeeya ee maanta dagaalkaas caalamiga ee adduunyado dhan ka socdo guulo la taaban kara ka gaaray kuna sii socdo weli adduunyadii horumartay technologiga iyo syniska wax walba ku horumartay dhibaatada ay argagixisada ku hayso waad aragteen annaga oo duruufaheennu ay sidan yihiinna maalin walba horumar baan soo samaynaynaa adduunyaduna dad annaguna oo ku faanaynaa horumarkaasna kuwa buka ee qalbiga ka buka ee qabiilka iyo qaabdarradu ay la degteen waayo kuwa aan arkaynin wanaagga soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed ay gaarayso kuwa ka indhala waa kuwaas waa ka indhalaayiin wanaagga waxay ka indhalaayiin dhiiranaanta iyo dhiigga dadka soomaalida ay daadinayaan waxay ka indhalaayihiin tallaabada aan hore u qaadnay shalay meeshii aan joognay iyo maanta meesha aan maraynay ayay ka indhalaayihiin waxay u undhadaloolaan oo keliya cilladaha soomaalida inay muujiyaan oo ay farta ku fiiqaan oo ay tilmaamaan dadkay awood u leeyihiin wax xun oo soomaaliya iyo waxa dhibka oo soomaaliya iyo qaabdarrada soomaaliya bes inay sheegaan afku bilaana soomaaliya maanta cadowga haysto iyo colaadda lagu hayo waxaa ka mid ah in magaca iyo sumcadda lagala dirirayaa ka mid ah kuwa maalin walba websaytyada wax ku qora ee maxaan ku raha facebookyada wax geliya ee muxuu karikateerada qalqalloocan soo sawira ee maxaan ku rahdaa jabka soomaalida maalin walba ka hadla ee madaxda iyo maxaan ku raha mas-uuliyiinta iyo ciidankaas saacaddaas aan maraynaa jadda dhex marayaahi daleecaynaya ee wax ka sheegaya ee waa reer hebel dhahayo ee waa magac bas waa kuwaasi waaye kuwa aan maanta aan indhuhu aanay indhahoodu aanay qabanin wax fiican waxa fiican indhahooda ma arkaan waan u ducaynaynaa waxaan leenahay indhaha allah idiin fiiqo wanaag allah idin siiyaan leenahay soomaaliya haddaad waxba u qaban karin oo aadan muxuu ahay doolarkaa dalkaaga dhise aadan bixi karin oo aadan dariiqa inta soo istaagto muxuu ahay aadan qashinka ka qaadi karin oo maxaanku idhahdaaye dalka inta timaado ku dhex nolol ka dhex abuurto cashuur aadan dowladda sii karin oo ciidanka aadan ka mid noqon karin oo aadan wax qurxoon iyo wax fiican soomaaliya ka sheegi karin khayr allah kuse iska aamus qalinkaaga iyo qowlkaaga soomaaliya ka badbaadi intaasa ka nabad galaan soomaaliya kuwii qoryaha iyo madaafiicda jiidanayay ayaa soomaaliya dili waayey ka nooshay ka timid waa ka timiday soomaaliya kuwa jidka dhinaciisa qarax la dhigay iyo kuwa wiilal masaakiin ilmo masaakiina soo siro meelkeena soomaaliya way ka hare way way ka guulaysanay waa maadsantahay intaas ooaan sheegayo reer maqashay u baahan tahay intaas inay maqlaan inay maqlaan u baahan tahay war kuwii madaafiicda jiidayay soomaaliya ka noolaatay ee kasoo badbaaday ee hore uga socotaa kuwa jidka dhinaciisa miina dhigayna waa kuwa hadda iska dhameeyo hayso intii u dambaysay inad la dagaalamaysa mid qalin wata iyo mid maxaan ku ihahdaa fadhi ku-dirirka dacaayad la fadhiyana soomaaliya waxba kama qaadayaan ayagaa ku karaamo beeraya ku macno beeraya marka waxaan leeyahay waddada saxdaa iyo dadka soomaaliyeed waxay idinka mudan yihiin iyo waxay xaqa idinkugu leeyihiin ilaahay ha idin tusiyo waxaan rabaa inaan mar kale u hambalyeeyo ciidamada qalabka sida soomaaliya dhammaan ee heer qaran iyo heer degaan aad si gaar waxaan kusii hambalyeynayaa ciidamada geesiyaasha ah ee reer puntland iyo reer galmudug ee muujiyey sida gaarka ah dagaalka ay muxuu ahay iyo dhiifoonaanta iyo foojignaanta ay qabaan oo ay cadowga soomaaliyeed u qabaan waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu hambalyaynayaa ururada haweenka iyo dhallinyarada ee dalkoo dhan gaar ahaan gobolka banaadir kuwa joogaaye dhiiranaanta iyo geesinimada ay muujiyeen kuwo badan markii ay gabadeen oo haddaan idaacadda soo istaago waa lay arkayaa haddaan waddada xaafka tago waa lay arkayaa iskaa waxu qabsa haddaan waxay waa lay arkayaa dowladda agteeda hadda waxaan rabaa inaan dadka soomaalida u sheego arrintaasaan ku xasuustaan farsamooyinka shabaab ay isticmaaleen waxaa ka mid a dadka iyo dowladda hala kala gooyo dadka iyo dowladda hala kala gooyo waa farsamo iyo istaraatiijiya ay mar hore galeen waayo dowladda dadka kow see loo kala gooynaya kow horta waxaa la dhahaa dowladda murtad waayaa la dhahaa miday meesha murtad waaya baa la yidhahaa midaa xag kasi baxay sii soconaya mid kale waxaa la dhahaa dowladda qofkii u tagtay waa la dilaa xafiiska dowladda haddaad tagtid wasiirka haddaad qaraabo la tahay jananka haddaad muxuu ahaay ilma adeertii muxuu ahaay xaaska muxuu ahaay wasiirka haddaad la dhalatay madaxweynaha haddaad beri is aqoon jirteen haddii aad muxuu ahay xafiiskan muxuu ahaay dowladda hoose buuq caafimaad haddii aad u doonatid immigration passport adoo saf ugu jira haddii lagu arko waa lagu dilaa ka carar dowladda meesha ay joogto qandaraas dowlad ma qaadan kartid dowladda wax kama gadan kartid adoo agteeda jooga haddii lagu arko ka carar dadaas dad badan oo soomaaliyeed saas lagu dilay muhiimadda wax kale ma ahayn dowladda ha laga cararaya waa murtad mar halyara mar hal marka kale lacagaan ku siinaa kastaa yartaa inta qaadid ood fadhi gudala ka fadhiisatid ama idaacadaha aad tagtid dowladda dacaayaday xumaanteeda sheeg askarta dowladd waa marya caraf dheh kuwa dowladdu shaqey waa tuuga dheh kaas kale waa bisbaasuqlow dheh hebelo waa qabiilista dheh kaasi waa kooxdiimeed hebel dheh kaas kale waa meeshaas ka bax kasambe sidaa qaado adiga ma tahay haddaadan alaabtaan inta qaada aad meel hebel noo dhigin waa maqan tahay adigaa maqan taadiid marka waa meeqan nooc waaye waa murtad waa lagu dilaa haddaad dooni u dhawaad adeega noqo alaabtaan qaad muxuu ahay fadhi kudanaka fadhiisa xagga muxuu ahay dowladda iyo dadka ka dacaayiday yacni farsamooyinkaas oo dhan wax kale looma adeegsanaynin dowladdii dadkaa la kala gooyo waa murtad iyo waa magaciisi haddaad maqashid ogow dowladdaa laga dowladnimo iyo dowladaa laga eriyo waa laga fogayo waa xaggee lagu wadaa adaa taqaana meesha lagu wado argagax iyo maxaan ku rahdaa wixii shalay caruurtii yaryareed ee waddada lagu laayay iyo kuwii maxaan ku rahdaa maqaayadaha iyo meesha lagu wada iyo mam- mambacu meeshaas waa inaan fahamnaan la rabaa marka farsamooyinkaas waa murtad iyo waa maxaan ku rahdaa magaad maqasho ogow waa dowladnimay kow ka tahay islaam naceebay kow ka tahay nacaybka isir naceeb ummadda soomaaliyeed ah ayay kow ka tahay horaa nagala leexo qashinka awoodid inaad tiraahdo allah kugu duubo marka waxaan leeyahay walaalayaal soomaaliya waxaas oo dhan waa ka timide soomaaliya waxaas oo dhan waa soo aragtay nooc inta u bedel kan kale inta u bedel kan kale inta u bedel ma adoonta isticmaal dowladdii dhan saaran war meesha aan ka nimiday meel dhow maaha meeshaas intaan ka nimiday maanta wax dib noo celi kara ma jiraan magaaladan muqdisho oon hadda joogno oo aan laysu marin laysdhex marin madaafiicda daryaameyso caawa halkan nalaga tusayey qoryaha muxuu ahay derbiyada lagula wada jiro qaac iyo qub iyo qaac waa maxay maxaan ku rahday nin odaya aan la dhaafay mid dhalinyar qorayo bisita waa dagaalamay gabar aan la dhaafay cunug yar aan la dhaafay islaan umul oo oo muxuu ahaa qaxayso cunugeedii dhabta ku siita aan la dhaafay madfuc intuu waafsan iyo hobiyo xag uga inaan soo maray maanta alxamdulilah meeshaan la joognaa caawa sa- saacadaanan muxuu ahay aqalka dowladda uusan dhex fadhinaa kalsooni iyo murtaaxnimo annagoo qabna welibaan fadhinaayo casho fiican inaan sii kula hadlaynaa dalku meeshaasuu maanta marayaa maanta wuxuu dalku marayaa wax kasta oo dowlad jirtaa ee caalamka ka jirtaa ay leedahay inaan leenahay adeegyada iyo fasilitiska iyo maxaan ku dahay mucaamalaadka dowladuhu ay galaan soomaaliya maanta inay gelayso lacag aada u fara badan oo daymana adduunku lagu leeyahay meelaan kasoo bilownay maanta waxaan maraynaa deynkaasi in badan oo kamid a inaan dhinacaskaga riixnay inta kalena wadadeeda aan ku jirno oo maanta ugu dambaysa ee soomaaliya sidii deymaha looga cafi lahay sidii maxaan ku hay-adaha lacagta adduunka loogu furi lahay oo lacagta udhisi adduunye u qaada lahayd maanta baasaa ugu dambaysay yaa shirarkeeda ay ka socdeen caalamka meelo ba- meelo kala duwan shalay suurtagal maahayn maantaan u fadhinaa waddooyinka magaalada muqdisho ku yiil oo dhan inaan dhisano oon lacagteeda yar yarkaan isku darsanay aan ku dhisano maantaan u joognaa in aan dalkii ahay dowladnimadiisi waa baahay waa taa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee iyo ciidanka booliska soomaaliyeed iyo ciidanka nagu soo gediya asluunta afarta ciidan ee qalabka sidaan leenahay oo magaalada muqdisho jooga miyaa jarriiban iyo maxaan ku ihahdaye gaalkacyo barigeeda iyo afbarwaaqa iyo yaa ka dagaaltegi kara kuwa aan sheegayna ee hadda shabeellada hoose iyo muxuu ahay jubbooyinka inta ka dhexla caawa ku sii maqan cadowga miyaa muxuu ahay waxay intaasoo dhan waxay ku dhaceen maamulkii iyo mas-uuliyaddii iyo taladii iyo dowladnimadii dalka inay baahday oo rag mas-uuliyiina caawa ciidamadas aan sheegaynaa ay qaarkood la socdaan oo ay duulka kula jiraan taas ay ku tilideen dowladnimada meeshaasay mareen guulaha iyo wanaagga aan iyo kalsoonida aan qabna taasay ku timida caawa ciidamadaas duulimaadka ku maqan dad mas-uuliyiinoo waaweyn oo siyaasiyiin ah ayaa duulka kula jira oo la socda oo kula maqan hawsha ay ku jiraan oo ka tirsan muxuu ahay gobolladaas iyo maamuladaas iyo meelo kala duwan oo dhan ka tirsan oo dad dadka soomaaliyeed ee deegaankooda jooga ay mas-uuliyadda ay u dhiibteen ay tahay oo aan xamar laga dirin qaarkood waxa dalkeennu maanta meesha u baray waa meel ilaahay nooga mahad celiyo waana meel annaguna isku bogaadin si xun u yaalle iyo si xun u fikire iyo si xun uu hadle iyo isagaa hadlay waxbana lama gelin waa soconnaa waa soo soconnay haddana waa sii soconaynaa jaaliya ha karaamo beelin adige adiga lafahaaga caynso wax iskula haran leenahay mooyaane soomaaliya waxba uma dhimaysa dib uma celin kartid waa socotay wayna soconaysaa ilaahay idankiisa waxaan rabaa fursadaakan ku daro guud ahaan inaan u tacsiyeeyo dadka soomaaliyeed ee ay nimankan cadowga ah dhibaatay gaarsiiyeen kuwa yowmi ugu dambeeyey qaraxii gaalkacyo ka dhacay kii shalay muxuu ahay xamar ka dhacay kuwa kale oo muxuu ahay meelo badan oo beledweyne banaankiisa muxuu ahay ka dhacay muxuu ahay caawo meelo badan oo dad soomaaliyeed masaajida caawo yaa la yaa la qarxiyey ninkii masaajidka qarxiyey maxaa u dhiman meesha uu dhaafayo u dhiman ma la sheegi karaa maxaa u dhiman muxuu dhaafayaa masaajid dad soomaaliyeed ku jiraan oy ku tukanayaan oo ilaahay ku caabudayaan ayaa caawa la dhibaateeyey waa intee marka meesha ay ka ay ay xurmo u hayaanay badbaadinay waa xaggee kiniisadda miyaa mase waa tambalka mase mase waa waa sinagoga waa xaggee dadka soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka ah masaajiday ku cibaadaysanayaan dhexdeeda haddii balaayada loogu geynayo halka mid oo noo dhiman oo shabaab ku ciribtirayna waxaa weye inaan ku dhiiranaano inaan ku dhiirano shabaab waa dulli waa cadow ummaddu ay leedahay oo ummadda ku dul nool oo in sidaa lasaaqato layska fujiyo u baahan dadka soomaaliyeed u istaagaan siday isaga fuji lahaayeen shabaab haddii aan leedahay waxaan si gaara tacsi ugu tiriyaa dadka soomaaliyeed ee ku dhintay iyo kuwii soomaaliya kaalmeynayey ee ku dhintay ee shalay ay ka mid ahaayeen walaalaheenii tukiinta ahaa ee maxaan ku ku dhintay gaari ayagoo saaran muxuu ahay lagu xabisay ee ku geeriyooday ayagu dalkan u yimiday dadka soomaalida inay u adeegaan cadowgaasi waa cadow noo wada yaallo oo inaan meel iska saarno u baahan waana u taagannahay dadka soo sida aan leenahay dadka muqdisho jooga hadday hal doolar la yimaadaan oo ay saddex milyan ama in ku dhow ay noqonayso yaan u leeyahay dadka soomaaliyeed ee dalka joogo guud ahaantiisa gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda kuwa joogow u istaaga dhammaantiin shabaabna farka ku fiiqdeen ciddii qaban lahayda waa diyaar waa ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya laakiin aada iyo aada umaadsiye marka waxaa ka dhiman war farta ku fiic war waa baahal kuugu jiro sariirta laabkeeda sheeg ha qarsan tilmaam meesha ugu jiro meesha uu maray tilmaam guriga ha ka kirayni ha qarinin baabuurka ha ka kirayni ha qarinin meesha aad ku og tahay kaa ka shakisa tilmaam haddaanu shabaab ahayn ومواطن نظيف هو الذي دينا في الرياض يلقى تحته هذا مينني inta lasoo qabto wiilkan anaa aqaan wiil fiican waaye anaa damiinanaya haddee adoo kugu maqan yahay berri adoo ku dilaa haddaad damiinato ha damiinanin dad badan caawa kala caddahay oo intay damiinteen meelay ka keenaan la keena filiir ninka odagaa shal damiinteen inta baxsada duulka galay meelay ka keenaan la ha damiinanin shabaab waaye haddii la yidhaahdo bannaanka ka mar waa la baaraa haddii lagu khaldamay inta loo tacsiyo raalli ahaa la yidhaha la soo daynaa la qabsan maayo rikoorkaa loo gelinaa weliba inuu shabaab inuu lagu khaldamay hadduu shabaab yahay sharciga siduu qabaa la marsiinaa jidka laguma tooganayo lama ciqaabayo lama jarjarayo jirkiisa lama waxaynayo maxkamadaa la horgeynaa maxkamadaas waxay ku xukunta u leeyahay haddii aanu shabaab ahayna waa la soo daynaa ha damiinanin ha soo daba kicin kaada ha ogaado inaan laso anigu reerebel haddaan nahay wiilasha nadabasaa la taargetgaraynayaa ayagaa la daba socdaa hebel iyo hebel oo booliiska ama nabaskuta aha annaga muxuu ahayne reer hebel ahana waxba kama jiraan shabaab qariya ha noqon shabaab u gargaara ha noqon ilaahay hortiisana waa ku dambaabaysaa dadka soomaalidana waa dambiaad xukanaysaa ka leexo dowladdaana dadkeeda ma necba ma jirdisho jidka kuma toogato muxuu ahay lama waxeeyo waa la baara shabaab hadduu waa beriyaa sii dayna hadduu noqdana sharcigaa lala aadaaye shabaab baa lagu tumahaa madaxa ugu dhufta la dhihi maayo marna ma dhacayso laakiin adiga ka had qof walba shabaabnimo iyo waxa shabaab lagu tuubi kara iyo meelaha raadka shabaab uu yaalo qof walba ka fogaaw ka dheeraw mana taqaanid shabaab ogow ma taqaanid shabaab ma taqaanid wiil kasta oo shabaabnimo ku shaqeeyo shabaab ah qoysuu ka tirsan yahay qabiiluu ka tirsan yahay hooyaa dhashay aabbaa dhalay wiilaa la dhashay gabaraa la dhalatay saaxiibo dugsi iskuuluu la dhigi jiruu leeyahay mid dhulka ka soo baxay iyo mid dayax gacmada u keena ma jiro marka ma taqaanid goor uu ku dhacay viruskaas ma ogid kama muuqato wejiga calaamo kuma soo baxayso qofku uu shabaab noqdo ma jirto midabkiisa isma bedelayo ilaa laga baaroo la weydiiyo su-aalo oo laga fahmo oo dadka professionalka shaqaday aan xirfadlayaasha ah ay gacanta inta ku dhigaan ay baaraan lama aqoonsan karo marka caadifada qabariga ah wiilkan wiilkeeni aan haystaa kaalay muxuu ahay iisoo damino kaala muxuu ahay hebel iya nin xildhibaan ah oo odaya amaal iyo muxuu jira aniga xildhibaan qaran ah wiil yaroo meel ku xirana inaan damiinta dhigaydi miskufta waa huba war waxaa maxaa xildhibaanka lagu diiday waxaa la yidhi xildhibaanka haddau damiinto oo biri wiilkaan inuu dembiile yahay ee caddaato annaga xildhibaanka sooma qaban karno marka xildhibaanka waxaan dhahnay qof kaloo wiilka damiinta keen halaasu kacado adiga kuma soo xiri karna bir haddii wiilkii oo muk ugaadaysa kabacdi soo cadda inuu shabaab aad kuma yeeli karno kumana soo qaban karno laakiin qof damiinto oo lafiis u dhamin odaga nabadoonka keen ganacsadaha keen profesorka keen maxamed raiiska bedi qofka u damiinta dilooda maxaa waxaasoo dhan isku fogsoo kasii fiican ha damiinanin war waa saacado ama maalmo waa la soo daynaa maxaa khatartaas u gelaya iyo iyo riskaas sumcad xumadaas iyo aakhira beerkaas maxaa u gelaya la cuni maayo la dili maayo la googoy maayo la waxana ka leexo dadka soomaaliyeed aad iyo aad ayaan arrintaas rabaa markan iyo markan inaan ugu celiyo annagu ilaahay idankii soomaaliya waaso midda kale ee siyaasad haddaad wiis waxnu ka hadlay waa la soo dooranaya dimuqraadiyad qawaaniinay leedahay laakiin qawaaniintu haddee in la dhaqan geliyo rabtaa mabaadi'ay leedahay in la dhaqan gelina waa maxay mabaadi'ay leedahay dadka soomaaliyeed dadka mas-uuliyadda u qaadaayo ha soo xusheey yaan loo xulin dadka mas-uuliyadda u qaadaya ee ka talinaya mustaqbalkooda iyo aayahooda ha soo xusheey inta aan leenaha waa intaasoo keliya hebel yaan la soo dooran hebel ha la erye iyo hebel ha la waxeeye iyo kuma jirto jamhuuriyadda anaa madaxweyne ka ah dowladnimada anaa ugu sarreeya ilaa mas-uuliyadda qofka ugu hooseeyo oo dhinaca maxaan ku siyaasada hala soo doorto dadku wakiil ha soo doorto ha la yimaadeen calayaan rabnaa caashaan rabnaa ha tahay maxaan u diidaynaa fursada waxaan kaloo la samaynayo o dhan waa cudurdaaro intay ka dhacday xaggay ka booday lama yeeli war waa la yeeli karaa wixii aan yeeli karno aan yeelaynaa wixii aan samayn karno maanta yaan samaynaynaa wixii maanta aanan samayn karin berri aan samayn doonaa haddii alla ilaahay berri dambe laakiin wixii maanta aan samayn karno bal horta aan samayno gadaal aan marin aan u eegno waasan dhaan waa taas waa tay aan samayna dhaan waxaa soo haray doorashaan doorashada dambaysa dowladda dambe imaan doonta mandaydaa meel u yaalo laba kun iyo labaatan inay hal qof iyo hal cod dadka gaarsiiso iyo sidii ay ku gaarsiin lahayd waddadii ay ku gaarsiin lahaydna waa taallaa iyadana annaga waxaa nagu dhacay waxay ahayday waddadii aan ku gaarin hal cod hal meelna looma dhigin dadkii nagu annaga waa dhigayna haddaan ka tagno taasaa loo imaana waddada laba kun iyo labaatan hal qof iyo hal cod lagu gaarayo oo qeexan oo cad ninkii waddadaas barbarmaray xagga ka maree isagaa markaas khiyaari laakiin dadka soomaaliyeed ha isku kalsoonaadeen ha ku kalsoonaadeen naftooda waxa ay qabsan karaan waxa ay qabsan karaan bertaan leena ha qabsadeen haddii laba iyo dhowrki iyo shan iyo tobanka milyan ee soomaalida soomaaliya gudaheeda ku nool qof kasta codkiisa inuu dhinto haddaan gaari weynay shanta kun tobanka kun labaatanka kun boqolka kun ee dhiibo karta ee fursadda ka suurta gasho kuwaasaan leenahay dhiibta maanta kun hadday tahay kunkaan leenahay codkiina bixiya maanta kuwaasaa bixinaya berrina inta dhimaraan dhammaystirana waa gaarina in aan eber nahay iyo inaan boqolkiiba boqol haysano meel u dhexaysaa jirta waa meesha aan hadda ku soconno waa boqolkiiba boqolkiiba kusii soconaa waa noo waa noo muuqataa laba kun iyo labaatanaa la yidhi afar sano cimri dheer maa shalay ahayd markaan nimilay maantana afarta sano waa dhammaaday berrina afarta sano waa noo muuqataa waa halkaas meel dheer iyo meelaan la arkayn iyo zaman aan la gaarayn kuma kuma kuma kuma kuma xujayn ama ma hordhigan dadka marka dadka soomaaliyeed dadka waxaan leeyahay aan la jahwareerin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay yaan laydin marin habaabin dowladdan waxay u taagan tahay fursadaas oo muddo dheer dadka soomaaliyeed ka maqnayd inay u soo celiso waddadii dowlad dhisidda ee carta ka soo bilaabatay ee iskoola bulisiya kusoo gabagabowday laba kun iyo labaiyo tobanna maanta waxaan rabnaa dalka dhowr meelood oo kaloo ka mida inay ka dhacdo oo gudihiisa iyo caasimadda inaanay jooginayn ay ka dhacdo muxuu ahay dhowr magaalo oo dalka kamid inay haddana ka dhacdo oo ay halkaas ka timaado dadka baarlamaankeena federaalkaas soo fariisanayo dhowr jiro inay ka yimaadeen inay muqdisho soo aadaan ayagoo mas-uuliyadoodii wato oo dad lasoo magacaawday oo dagaal la yaqaano ka yimid ay ah sidaasay noogu suurtagelay berrina haddana meeshaas inaan inta ka sii wadno degmadii aan geyno oo aan dhaan xildhibaankan degmadaasaa laga soo doorta aan dhihi karno war waddadaasaan ku soconnaa waa haynaa waxaan ka soo bilownay safarkeeda carta iskoola bulshada noogu dambaysan ku nasannay haddana waxaan u soconnaa muxuu ahaay meeshaas yaan laydinkaga been sheegin hadaf ka duwan iyo ujeeddo ka duwan iyo wax ka duwan midna ma jiraan horeyaan dhowr mar usoo sheegay haddana waa ku celina siyaasadda qof isagu shaati uu leeyahay inta tashta berri ka shaka dadka yaan lagu khaldin hebel iyo reer hebelaa shaatigoodii siyaasadda tolanayo oo gashanay waa been hadday sidaas tahay dadaa meesha weligood isku joogi lahaa shan iyo tobankii sane lasoo dhaafay laga soo bilaabo laba kun ilaa hadda madaxtinimada soomaaliya waa isoo badbedelaysa haddii qofa shaatigiisa tolan karo midaan inta toshaa iska joogi lahaa ilaa maanta xoog iyo qoray maa dadka lagu bedelin xoog laguma bedelin qoro laguma bedelin qoorqabad laguma bedelin dadka soomaaliyada bedelin annagana waa nala bedela kuwa naga dambeeyana waa na bedela war waddada aan ku soconnaa waa sidaas qofka ajada cad oo siyaasadeed la yimaado oo yidhaah dalka aniga waddadaasaan marsiina ha marsiiyo ama ha marsiin waayo waa mid dib damba looga hadlayo waxaan ballan qaadna maalintaan meeshaan imaanayna waddaan ballan qaadna waddadii hore oo sheegna kuma faanayno boqolkiiba boqol waddadii inaan marnay aan wixiina aan ballanqaadan karin laakiin waa bilownay bilow fiicanaan bilownay mid walba wax la taaban karan ka haynaa ee aan soo gaarsiinay lixdii tiir ee aan ballan qaadnay maalintii meeshaan imaanaynay mid mid haddii loo raaco wixii cawada meeshaan nalaga tusay inta badan intay ku intay ka muuqdeen inta kalena waa waa muuqan amniga maa wax ka muuqan public finance lacagta dadweynaha iyo hantida dadweynaha sida loo maamulaayo miyaan horumar ka muuqanin adeega bulshada miyaan maanta horumar ka muuqanin maalintaan inaanayn hal iskoolo dawladdu ay leedahay oo publica ma jiro jaamacad dawladdu ay leedahay oo publica ma jiro isbitaal dawladdu ay leedahay oo publicana ma jiro miyaanay maanta muuqanin ma heerkii aan rabnay ma gaarsiisna heerkii aan rabnay ma gaarsiisna laakiin waa bilow fiican waa bilow kun arday oo soomaaliya ayaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed dhigato laba boqoloo kun oo arday ah oo hooyooyinka i d bska degan iyo kuwa danyarta ay dhaleen ayaa saaki iskool dawladeed aada amniga waatan howlad kastaa lagu sii eryanayo habeenka madoobe sabta dhexe waktigaana laasisida la socda aan leenahay cilaaqaadkeena caalamiga waad arkaysaa maanta afartan dal ka badan ayaa muxuu ahay safaarada kun soomaaliya midnimadii waad arkaysaa waan u istaagnay intaasoo jeer ayaan kulankeedii iyo waddadii lagu raadinay ayaan kusii joognaa midnimadu dhibaato badanaa gaartay inay soo noqoto inay soo noqoto waqti u baahan tahay waa daba taagna midnimadan waxaa rabaa dadka soomaaliyeed inuu sheego somaliland bes ma aha waqooyiga soomaaliya bes ma aha dalka dhab ayaa midnimadiisa in la hagaajiyo laysku keenaya in ka badan afar shan meelood ayaan dadka si ay u midoobaan gogla ka dhignay isugu keennay dibowshisiin ka samaynay maamulla ka samaysteen ay isku xukumo waayeen ayaga maanta maamulladii ay samaysteen oo caalamka ku taageeruha oo dowladda soomaaliya ay ku taageeru haysa oo maanta hore u socdaan magaalooyin aan guri lagu harsado lahayn ayaa maanta madaxtooyo iyo guri baarlamaan iyo meel xukuumadeed ay u dhisan yihiin oo xafiisyo eerkudhishi ka daaraya laga dhex fadhiyaa shalayna meel la harsada ma lahayn war waan soconnaaye waxa aan haysanana aan aan macaansano annagaa iskale oo samaysan horaan u sheegnay adduunyadu wax badanay noo samayn kartaa daaraha haddaan dhisan aan leenahay in badan oo ka mid adduunyadu way noo dhisi kartaa siyaasadda ay duunyada noogu toosi karto war siyaasaddii waa toosoo haysaa waa sii socotaa waa dhaqaaqday waxqabadkeedii waa muuqdaa ka daa dacaayadda iyo macno daraynta iyo muxuu ahay isliididda adiga isliidaysa dowladda soomaaliya markaa liidid adaa isliidaya dowlad goboleedkaas xagga kahana qaaday markaa liiday adaa isliidaya dadka soomaaliyeed liidaysa war waa ceeb waxa aan leenahay inaan ku faannaan xaq u leenahay waxa naga maqanna aan jecsanno oo aan halhalkaas doolar intaan isku darsanno aan ku dhisanno waayo waxaana laga raba laakiin meel intaad ka fili si rakiisa maalin walba u hadal u qoraan u samee ee xagga isku mashquuliga war maxaa xooggaasi meelo badan oo adduunya aakhira isla socdoo wanaagsan lagu bixiyaa jiran maad ku bixis caawa intaad dhafarsan tahay laabtoobka korka fadhido ood wax oo soomaaliya ama meel soomaaliya ka mid a ceebaalkeeda aad qoraysid meel soomaaliya kamid oo qurux badan ay ka jirtaa jirteen taas baad qortidood ku dhafartidood sheegi dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkeenu shalay annagaa duminay maanta annagaa dhisanay halkaas doolara ku dhisayna waana ku dhisi karnaa waana muujin inaan ku dhisi karno dadka soomaaliyeedow meel kastoo aad joogtid dalka gudihiisa iyo dibadiisaba halkaas doolar allaha kaa soo sahlo dalkio dhisanna waad arkaysaa haddii aan layidhaha aad iyo aada umaasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
daawadayaal guud ahaan waxaa halkaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarkaan uga hadlaynay munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka banaadir kaasoo lagu soo bandhigayay ama lagu daahfurayey mashruuca dalka ku dhisan hal dolar ama laba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga kaasi oo qayb ka ah ololaha lagu doonayo in lagu horumariyo bilicda magaalada muqdisho barnaamijka dhanka kaamirada waxaa iga saaciday cabdi aadan waxaa idinla socodsiinaya anigoo anuur siciid taliil intaa barnaamij midka lamid aan kulmi doon waxaa idinkaga tegina sidaas nabadgelya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu